magaalada revenburg ee dalka jarmalka waxaa saaka ku geeriyooday fanaanka soomaaliyeed maxamed suleymaan tube sida ay v o e da u sheegeen eheladiisa maxamed suleymaan waxa uu ahaa toddobaatan iyo saddex jir sahre ciidla nuur ayaa warbixinta nooga diyaarisay allah u naxariistee fanaanka weyn ee soomaaliyeed maxamed saleebaan tubeec wuxuu toddobaadyadii lasoo dhaafayba ku jiray cisbitaal ku yaala magaalada regensburg ee dalka germany halkaasi oo la sheegay in uu saaka waa berigii ku geeriyooday waxaana geerida marxuun maxamed saleebaan tubeec noo xaqiijisay mid ka mida gabdhaha uu dhalay ismahaan maxamed saleebaan oo haatan ku sugan dalka norway walaal xaaladiisa muddo ayaa adigu xoogaa marmar dhiig uu tufayey markii dambena dakhtaradan danimarg iyo norweynba waxay yidhahdeen waxba ma qabsid meel walba negative annagaa markaa isagaa wuxuu yidhi aaba maadaama dhiigan marmar uu soo noqonay wax kastaa iska dhici kara jarmalkaan qabanaya jarmalkaan bal soo eegayaa annagu markaa talagalkaygu wuxuu ahaa inuu dee dawo loo soo qorayo iska soo noqonayo laakiin waktiga hadduu dhamaado cidinama celin karto tii allah iska timid laba camaliyood bay ku sameeyeen untaa saddex camaliyood qalitaan marka camaliyadii horreysa uu ku najaxay haddana mar dambay dheheen camaliyad kalan ku sameynaynaa de sidaasuu ku xijaabtay kolle geeridana waa iska xaq ilaahay baana u qoray soo maha qoraalka ilaahay weeyaan walaalo walaal annaga wuxuu dhalay maxamed saleebaan toddoba qof baan nahay afar wiil iyo saddex gabdhood baan nahay ciyaalkay dhaleen ilaa soddon waan nahay kolley waxaan sii dhalnay annagu geesta kale waxaan goor dhoweed khadka telefoonka ee magaalada berbera kula xidhiidhay jaamac saleebaan tubeec oo ay walaala ahaayeen islamarkaana fanka uga soo horreeyey waxaanuu ugu horreynaya iga warramay taariikh nololeedkii maxamed saleebaan saara aan ka bilaabo dhalashadiisii kun iyo sagaal boqol kob iyo afartankii gobolka saaxil dawlada laalis la yidhaaho ayuu ku dhashay wuxuu ku soo barbaaray berbera oo halkaasu waxbarashadiisii qur-aanka iyo xoogaa uu ku bartay maxamed saleebaan aabihii berberu ku dhashay annaga hooyadeeyo waxaa loola jira shaqdan cumar saalim iyaduna bulxaar bay ku dhalatay wuxuu aabaheedna ka yimi dhulka la yidhaha maxaasin maxsani buu ahaa wuxuu ahaa qoladan xasramo degtay ee madmadow maxamed saleemaan fanka wuxuu bilaabay kontonkii wuxuu ka wuxuu ka bilaabay horta marka hore anaa ka heesi jiray oo uga horreeyay jabuuti iyo iyo somalilanba marka isaguna jabuuti bi igu yimid anigu waxaan usoo kacay xaggan iyo yamanta iyo dhulkan carabta isagu hargeysu habeenkii lixdankii wuu heesayay sagaal iyo lixdanka dabayaaqadiisii buu yimi hargeysa sagaal iyo kontonkii sagaal iyo kontonki sagaal iyo kontonki raalaho markii gobodnimo doonkii inaysa somalilan inaysa calintaageedii ayuu habeenkaas iyo muddo isagoo shaqaynayo cabdi ducaana u yeedha u yidhi kaale habeenkaa ka hees cabdi ayuu ilaahay ha u naxariistay waa la yidhi kaale hees habeenkaana hees la yidhaho soomaaliya dallacna buu qaaday aniga isagu bay la dhashay afar baanu ahayn midna wuu ka horreeyey geerida amahay midna wuu ka dambeeyey wuxuu joogay denmark markuu xanuunka isku arkayna wuxuu yimi norway buu yimi gabadhuu u dhalayo isbahaan maxamed saleebaan layidhaha halkaa joogtay iyo mustafa maxamed saleebaan buu yimi wuxuu yidhi geeya jarmalka waxay yidhaaheen xidid baa ka furmay dhiig buu tufay waxay yidhaaheen xidid baa ka furmay sambabka xididkaasaan xulayna way qaleen waxayna waa ku guulaysanay qaliinkii koobadiina wuu ka soo noqday ayaabuu laba cisho saddex cisho iska tukado si wanaagsan ila soo hadlay anigana haddana dhiig buu arkay ku arkay waxay yidhaaheen mar labaad xididkii baa furmay waanu qalayna koobabuu soo noqon koomadii maxamed saleebaan tubeec oo ay soomaalidu ku naanaysto boqorka codka ee fanaaniinta soomaalida waxa uu qaaday heese aad u tiro badan oo isugu jira waddani iyo jacayl wuxuu ahaa waddani dalkiisa jecel mar kastana wuxuu ku rajo weynaa in dagaalada iyo colaadaha sokeeye ay ka dhammaadaan dalka soomaaliya waa kan codkii maxamed saleebaan tubeec xilli uu marti noogu ahaa barnaamij ka baxay idaacadda v o eda waxaan horjeednaa ummadda soomaalida inuu ilaahay ka qaado shuushka iyo dagaalka iyo rabshada iyo colaada iyo oo ilaahay ka dhigo siday ahaan jireen beriga hore maxamed saleebaan tubeec shakhsiyaadkii ay soo wada shaqeeyeen muddooyinkii ugu horreeyey hanaqaadkiisa fanka waxaa ka mid ahaa abwaanka weyn axmed saleebaan bidde oo haatan ku sugan magaalada hargeysa kun iyo sagaal boqol iyo waxaanu isbaranay ilaa saddex iyo lixdankii xuseen aw faarax baa markaa noo ahaa mualif idaacadda oo dhan idaacadda hargeysaana isugu yimi kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii waxaanu qaadnay riwaada odhan jiray qiiro ahayd oonu wadanka somalilan ka dhignay oo yaroo gaaban oo aanu barnaamij comamig iyo qosol iyo jacayl iyo waxaa ku dhex daray oo la odhan jiray diigoolow dalkayga diigoolow dadkayga gobnimadiisuu doonaya oo cabdillaahi qashi lagula tiriyo anigoo aan sameeyey oonu soo wareejinay dabeedna cadan baanu damacnay inu tagnay cadan baanu tagnay dabeed cabdillahi qarshi baa yidhi ingiriiska iyo faransiiska waa walaalo waa laga gumaysiye laynaga mari maaye riwaadii aan la aamin ma isho aan dhigano dabeed isaga iyo maandeeq oo lala socday oo markii horeba riwaadii hore xidig iyo xidig ka ahaa ayaanu halkaa ka qaybsiinay riwaadii alla aamin ma iisho markaa alla aamin ma iisho wax lagala dhigay cadan boqol kiiba boqol bay noqotay wuxuu ahaa nin xidig hor ku magac dheer adduunka dee inaga wadankeena iyo wadamada igu soo jeedaba carab islaam afrikada dhinaca fanka muddooyinkii dambena dadka ay aadka isugu dhowaayeen waxaa ka mid a mustafe maxamed waris mustafe kiko oo haatan ku sugan dalka jarmalka horta saaraa iyo dunidan waa laga tegayaayo qofna ma joogayo maxamedna maanta tiisi bay ahayd dadkuna geeridu waa xaqa waana geeri naxdinleh inta la isku leeyahayna waxa weeyaan in loo duceeyo wakti aan salaadii duhur gelayay baa la iisoo sheegay waxaan leeyahay maxamed ilaahay jannadii fardowsa ha geeyo maxamed faleebaan waxaan isku baranay magaalada muqdisho annagoo riwaayad qaadnay baanu halkaa beriga isku baranay wuxuu nagu casubay gurigiisa oo ku yaalay xaafadda waa beri sidii aanu nin aanu weligeyba isnaqaanay buu noo soo dhaweeyey de ismaaciilyada aad bay isu yaqaanoon saaxiib u hayn laakiin anigu markaasa iigu horreysay intaa ka dambeysay oo dhan heesaha laga bilaabo sanadkii eight eigtkii ilaa heesihiisii adigu heesaha ugu dambeeyey dadka u timid durbaankan ka mid ahaa anigu markayga horeba dadka jecel baan ahaa fankiisa iyo codkiisa de markaanu saaxiib sii noqonayna qof aada iyo aadaan iskugu dheereen buu ahaa maxamed saleebaan tube ayay in badan dadka soomaalidu ku xasuusan doonaan codkiisii dahabiga ahaa iyo kaalintii uu kaga jiray fanka soomaaliyeed aniguna garadkay kaga adkan waaye adna garashadaadii igaraabi weyde dhibtaan gelayana igargaari mayside qorkaan habeenkii dhaxantay abowra awada godoomi dad badan oo ku kala nool daafaha caalamka ayaa tacsi u diraya ehelada iyo qaraabada ee uu ka baxay fanaanka maxamed saleebaan tubeec zahra ciidla nuur ayaa warbixintaasi suukeena soo dubariday